الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب الاستبراء إن يطر ملك أمة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم وحل غير الوط من ذي سبي أو هلك السيد بعد الوط باب الاستبراء waxaa istibraha la yidhaaha ayuu u baab yahay waa nooc ciddadii ka mid a ama hubsasho la xidhiidha addoommaha waxaana yidhaahdaan tarabbusu muddatun tatarabbasu almar'atu bisababi milki اlyamiini xuduudan aw zawaalan waa muddo ay haweenayda addoonta ay nagaanayso ama istibre iyo hubsiino lagu samaynayo iyadoo ay sabab u tahay milkulyamiin yeelasho yeelasho cusub oo timi ama yeelashadii hore lalahaayoo ka suushay التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا والنقاشاء ويندي أدون تاهد مدعي نقانيسو أيضا النقاشانا سواء يتاهي ملك اليمين يلا هانش كسو دريو عدها عدي ورورا عيد إذا أنا هيدي أيالتي أما بأي كسو شيبا si markaa loo ogaado in riximkeediiyo ilmogeleynkeedii xamli iyo uur ka maran yahay ama addoonsi darteed ayaa loogu waajibiyey wuxuu sheekhu markaa yidhi raxima ullahu tacaala in yadra hadduu soo darri u yimaado milku amatin addoon milkigeed iyo yeelashadeed fa yaxrumu calayhi waxaa ka xaaraana kii yeeshay alistimtaacu inuu markaa istimtaac iyo ku raaxaysi sameeyo bal yastakhdimu waa adeegsanaya waa ku shaqaysanaya waxalla waxaana xalaal noqday hayrulwai wadiga galmo waxaan ahayn min dii sabyin ey min almasiyati taa la soo qafaashay aw ama halaka sayidu sayidkii lahaa iyo halaagsaday bacda alwai indii galmo iyo mucaamalo dhex martii dabadii qabla zawaajiha fa yajibu istibraa'uhaa markaa istibra'adiya in la hubsada ayaa waajibaya qabla zawaajiha guurinteeda ka hor labadii sababood ayuu halkan sheekhu inoogu sheegayaa wuxuu leeyahay haddii uu yimaado addoon milkigeed addoontaasoo yacni qofka haddii uu mulkiyo addoon bay ka dhigan tahay aan xaaskiisii ahayn wuxuu ku mulkiyey shire iyo iibsiga wuu soo iibsaday irti iyo dhaxal ayuu ku helay hibe loo hibeeyey ayuu ku helay waa iibiyey oo ceebbaa loogu soo celiyey milkii addooneed hadduu soo darriyo uu yimaaday cidi yeelato waxa ka xaaraana buuhi ciddaa yeelatay ee sayidka u noqonaya inuu ku istimdaacu ku raaxaysto oo wadi iyo mucaamalo uu ku sameeyo ilaa inta muddadii istibraaga iyo hubsigu ay ka dhammaanayso waxaase u bannaan inuu adeegsado oo ku shaqaysto ayaa u bannaan oo taa iyada dee waa addoontiisiioo inay markaa ku shaqaysiyo inuu adeegsadaa waa u furante ilaa intuu istibra kaga samaynaya hubsi xadiidka imaamu axmed fii musnadihi ku warinayo xaakimuna mustadragiisa ku warinayo awdaas dumarkii sabayadooda ahay lagu soo qabsay wuxu uhi alaa laa tuutaw xaamilun xataa tadac walaa kayru daati xamlin xataa taxiida xayda gabadha uur kale loo tegi maayo addoontii lasoo qabaashay ilaa intay ka umulayso tii aan uurka lahayna hal caada intay ka helayso loo tegi maayo taasi waa midoo waxa weeye taa milkigeeda iyo lahaanshaheedu uu soo dariyey waxalla khayruulwadi min dii sabyin ay min almasbiya wixii aan markaa wadi ahayna waa u xalaal ama wadigu isagu waa xaaraano waa si aynu sheegnay halkaasi waa sababtii hore ee xuduudulmulki ahaa tanna waa zawaalulmulki ama zawaalulfuraashi oo meesha ka baxayoo wuxuu yidhi haddii uu sayidkii halaagsamo intii uu markaa wadi iyo mucaamalo ku sameeyey dabadii ayadana waxa waajiba in istibreel lagu sameeyo intaanay markaa guursanin ka hor ayadana istibreel in lagu sameeyo ayaa waajibaya le'annahu mar hadduu sayidkani markaa la mucaamaloon jiray dee kan kale ee ay guursanayso si aanay markaa isu dhex gelin ilmahoodii waa in istibre markaa lagu sameeyaayoo la hubiyaa markan horena dee cid ayay ka timi oo ciddii inay markaa uur kala timi si loo hubiyo darteed waa in la istibreeyaayoo kan yeeshay aanu la mucaamaloonin iyadana hadduu soo darriyuu yimaado milku amatin addoon milkigeed iyo yeelashadeed fayaxrumu calayhi waxa ka xaaraana kii yeeshay ee sayidkeeda alistimdaacu inuu ku raaxayso la mucaamaloodo ilaa in cid hore inay markaa dee xaasu aydeen firaashu aydan dhici kartaa bal yastakhdimu waa adeegsanayaa waxalla khayrulwadi wadiya galmo waxaan ahayna waa u xalaal min dii sabyin ay min almasiyati addoonta la soo qafaashay ow ama halaka sayidu sayidkii lahaa ayaa halaagsamay waa sababtii laada bacdalwadi wadi dabadii ayuu halaagsamay fa yejibu istibraa'uha baad u soo qadaraysa waxaa waajiba istibraa'i iyo hubsi in lagu sameeyo qabla zawaajihaa gursigeeda ka hor biwadci alxamli lo biwadci alxamli wayaxsulu listibraa'u wuxuu ku xasilayaa biwadci alxaamili tii xaamilada umusheeda low min zinan walow min zinan urkaa zinaba ha ahaadee wa xaydatin wa bimudiyi xaydatin hal xayd tegiddii iyo heliddii lilxaa'ili tii golmadhanta aydan uurka lahayn wastabri daata ashhurin tii billayda ahaydna bishahrin ku hubso wandub waxaad u sunnaysaa lishaarilcirs xaaskiisii ka iibsaya an yastabri inuu istibre sameeyana isagana u sunneen waxaa sheekhu leeyahay istibrihii muxuu ku xasilayaabaa haddaba isweyddiin leh maxaa istibre noqonayaa ilay wixii ciddo noqonaya waynu soo marnaye waxa istibrihii uu noqonaya ayuu ku xasilayaa inay ummusho haweenadii uurka lahayd walow xataa uurkaasi zinaba yacnii ha ahaadee dee waa sidii markaa xadiidku uu tilmaamaya lalaa tudaw xaamilun xataa tadaca midda labaad ujeeddadu waxay dee ilmagaleenkeedu inuu madhan yahayoo umulidaas ayaa lagu garanayaa walow min zinan yacni urkaas dee ur zinaba ha ahaadee waxayda wa bimudiya xayda waxa kale oo lagu hubsanayaa oo isibrii ku xasilayaa hal caado inay hesho gabadhii xaylad ahayd ee golmadhanta ahayd ee aqraada markaa u saaxiibkaydee kuwii caadada heli jiray ahaydna hal caado markay hesho ayaa istibraheedii u casilay kuwii daatu tii daatu ashurka ayda iyadu bilaha ku ciddo jirsan jirtay bilaha tii ku ciddo jirsan jirtayna dee waa saqiiradii iyo aayisadii hadday labadaa mid tahay ama mid yartay ama mid ayso sunogoys ay tahayna bishaarin hal bil ayaa istibraheedu uu noqonayaa leannahu isho bedel ayay quriga ay ka tahay waxaa kaloo halkan noogu sheegay hadduu ninku addoon qabay nin kale leeyahay dabeetana addoontii uu qabay ayuu iibsaday isagu yeeshay nikaaxeedaasi ogobay waa fasakhmayaa markaa isagana waxaad u sunnaysaa inuu istibre iyo hubsi inuu ku sameeyo si waladu nikaax can milki اlyamiin si uu u kala socmo ilmahan guurka ku dhashay ilmihii guurka ku dhashay iyo ilmahan milkulyamiinka lahaanshaha ku dhashay si uu markaa u kala socmo leannu kaa hore dee waxa yeelanayay addoon buu noqonayo sayidka addoonta leh ayuunbaa markaa yeelanayey markaasay labadaa ilmo u kala socmaanna waynu istibro sameeyaan biwadci alxaamili wa yaxsunu listibraar wuxuu ku xasilayaa biwadci lxaamili gabadhii xaamilada ahayd umriddeeda low min zinan uurka ah zinaba ha ahaadeen wa xaydati wa bimudiya xaydati buu ku xasilayaa halxay tegidde lilxaa'ili lilxaamili bay nuskhadan hayaa laakiin waa lilxaa'ili timana golmananteen uurka lahayn wastabri daata ashhurin bilaha tii u saaxiibkeedna bishahrin ku hubso wandub waxaad u sunnaysaa lishaari lcirs haweenadiisii iyo xaaskii ka iibsaday an yastabri istibre inuu ku sameeyo u sunnee baabu ridaaci ridaacii iyo nuujintii ayuu u baab yahay nuujinta halkan ay ka hadlayaan hooyadii dhashay inay ilmaheeda naaska jaqsiiso taa hadda loogama jeedo oo baabkeed halkaa lagaga hadli maayo halka baabunafaqaadkeebaa iyada kaga hadlaan yacnii jaqsiinta hooyadu ilmaheeda naaska ay jaqsiinayso waana arrin dee qur'aanku uu sheegay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xowlayni kaamilayn laba sano oo buuxaa hooyooyinku ubadkooda ha jaqsiiyaan waxyaalo badan oo fawaa'ida baana ku jira jaqsiinta naaska ilmaha la jaqsiinayo oo yacnii korriinshihiisa ayay qayb weyn ka qaadanaysaa oo waa caano isu dheeli tiran oo ilaahay siduu halkaa ugu quudinaya markuu caloosha ku jiray marka uu debadda u soo baxanayo intuu intaa ka gaadhayo waa wixii quud u noqonayay ee korriinkiisa iyo wax alliyaaliyo wax kasta oo jidhkiisa iyo maskaxdiisa iyo kornaanshihiisa ay u baahnaayeen ayaa ilaahay ugu diyaariyey oo ilmuhu ka maarmi maayo midda labaad isku xidhankii ilmahan hooyadii iyo ilmahan ay isku xidhmi lahaayeenna waa qayb ka mid ah oo ilmaha naas shaqe iyo ilmaha ina masaasee masaasadun afka loo geliyey yacnii hooyanimada iyo naxariista iyo dhinac walba isku mid ka noqon maayaan dhinac kale yacnii fatradaa ruuxa dumar ee ay labada sane ee ilmaha naaska ay jaqsiinayso hadday si joogtaa u jaqsiiso caado heli mayso markay caado heli weydana uuraysan mayso kala korintii la doonaya ilmuhu inay kala koraan ee ilmuhu ay kala weynaadaan ee ayadii ay ku nasanaysayna halkaas ayaa laga helayaa waxaan isku nuugga keenaya ee ayadii daciifinaya ee ilmihii daciifinaya waxa weeye waa noosnuujin la'aanta ama wax kale loogu barxayo markaa taasi ayadu waa taa laakiin waana waxa iminka dee loonoo soo noqday ee egaaliya islaamba la ogaaday ee maanta la dhiirigelinayo ee meel walba lagu soo qorayo ilmaha laba sana hala jaqsiiyo waa waxaa ilaahay qur'aankeena inoogu sheegay nebiyullaahi moxamed oo jasiira alcarabiya joogoo umiya ilaahay uu ku soo dejiyey in la jaqsiiyo ilmaha laba sannadood tan haddaba uu ka hadlayaa waa midaan dee iyaduna meeshaba aan oolinoo maadaama oo innaga dhexdeenna maadaama oo dee waxaynu ka hadlaynaaba ilmihii ay dhashay inay naaska jaqsiisa iyo ma ma jaqsiinaysa aynu leenahay dee ku kale in naaska marka ay ku day jaqsiisaana waa ka sii daran yahay isagana yacnii halka ay markaa dee naasnuujintu ay ka adag tahay ayaa haddii dee hooyadii ama ay dhimato ama dee ay xanuunsee unu caana beesho ayaa waxaa markaa sharcigana barayaa in haweenay kale oo dee irmaan in ilmihii la jaqsiiyo oo lagu duwo jaqsiintaa markaa haweenaydu ay ilmaha kale naaska jaqsiisay maxaa ka imanaya masalada markaa ridaaca ee laga hadlayaa waxa weeye hooyada irmaan ee ilmo aanay dhalin naaska jaqsiisay wixii ka imanayey ayay halankaa dee bab ridaac waa kaa waxaana yidhahdaan ismun lixusuuli labadi imra'atin aw maa xasala minhu fii jawfi tifl waxaa ridaacani uu yahay waa magac inay galaan caana haweenay caanaheed ama wixii dee markaa ka yimi ee ka soo xasilay inay ilmo calooshi ay galaan ayaa looga jeeda weliba ilmo aanay dhalin waya ka hadda laga hadlayaa inay arrintaasi arrin jirto oo weliba dee ay ilmaha ay jaktisay kii ay dhashay oo kale u la mid noqonayo hooye ay u noqonayso taxriimkii nasabka oo kalena uu ka sugmayo dee waata ilaahay leey wa ummahaatukum ulaatii ardacnakum wa akhawaatakum min alradaaca waxaa laydinka xaaraantimeeyey guurkooda hooyooyinkii idin jaq siiyey iyo walaalihii aan naaskii wada jaqleen xadiidkii bukhaari iyo muslim waataynu ku soo maraynay markaynu marayno muxaramaatu nikaaxi yaxrumu min alridaaci maa yaxrum min annasab waxa ka xaaraana nugmada xaggeeda wixii nasabka xaggiisa ka xaaraan noqonayey arkaanta baabkani waa murdicatun waa tii jaqsiinaysay iyo radiicoo kii la jaqsiinaye iyo labankii oo caanihii ah wuxuu uhi sheekhu raxima ullahu tacaala min ibnati tisci litiflin duuna xawlayni khamsu radaacaatin hunna wuxuu yidhi khamsu radacaatin taadda ma soo qabso shan nuugmo oo hunna iyagu mutafariqaatin kala tagsani min ibnati tisci inan sagaal jira xaalay ka ahaadeen litiflinna ay nuujiso duuna xawlayni laba sano ka hooseeya sayaradhaa waxay ka ahaysiinaysaa ummowhu hooyadii ayay ka aysin jaqsiisay wa sawjahaa ninkeediina aban bay ka aysin akhaahu walaalkiina cammahu adeerkii ayay ka ahaysin waxaa halkan sheekhu inoogu tilmaamayaa waxyaalihii laga maarmaanka u ahaayee quyuudahaa marka ilmahaasi naaska u shaqaysa amdaasi ay hooye u noqonaysay taxriimka sugaysay ayuu halkan ugu sheegay wuxuu leeyahay hortuu taxriimka ridaaca sugnaanshihiisa waxaa loo ictibaarinayaa waa in hortu ay yihiin waxaanu ilmuu shaqay caana haweenay haweenaydaasoo da'deedu sagaal jir iyo wax ka sii badan ay tahay sagaal sano iyo wax ka sii badan markaa nin caanihii hadduu caanaba yeesho ku sugmi maayo ama dee kuwan iminka naase ayay isu yeelaya markay hormoonka isku mudayaanu aragnay akhrisanaankan dee hadday caanaba yeeshaan dee waxba ku sugmi maayaan tii aan intaa gaadhin ee aan sagaal jir gaadhinna ayadana haddayba caana yeelatay shaqsi waxba ku sugmi maayaan leannahu da'da ay kuya da' dhalma iyo caana yeelan karta ma aha da'da markii ay caado ku heli karta dee ku dhali karta ayaa da'daa hore sagaalka ah waa imra'atin unbuu yidhi ama inan ha ahaato yaan cidiba qabin ama gabadh la qabo ha ahaato inan ba caana yeelan karta iyadoon laba qabin ayaa hormoonkeedu khalkhali karaayo deetana saacana ku yeelan karta marka ama inan haato ama mid markaa xaas ha haata mid la qabaa mid aan la qabin ha ahaato waa haweenay daa sagaal jirka iyo wixii ka sii badan ah weliba waa inay nooshahay oo dee iyadoo noolna canaha waa in laga lisay haddii iyadoo dhibatay laga soo liso ama la jaqsiyo lagu duwana kaasi waxma sheegayso waa inay caanahaasi galaan ilma calooshii ilmahaasi ama ha labaada ama ha dhadigaado waa inay calooshiisa ay gaadhaan oy caloosha u galaan waana ilmahaasi inuu aanu gaadhin laba sannadood hadduu laba sano iyo wax ka sii badan gaadhayna habad shaqee isagana wax taxriimay sugaysaa ma jirto leannu xadiidka bayhaqi iyo taaraqudni ay warinayaan laa ridaaca ilaa maa kaana fi alxawlayn ridaac wax taxriim sugayaa ma jiro wixii laba sano ka horreeya mooyaane waa inuu yahay khamsa radacaatin shan nuugmo oo kala baxsan oo intuu nuugo uu naaskii awga ka sii daayo oo haddana ku noqduu nuugo oo haddana ku noqduu nuugo shan nuugmo oo kala baxsanna waa inay yihiin waya xadiidka imaamu muslim caaisha laga warinaya waxay tidhi waxaa nebiga lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahayd cashura dacaatin macluumaatin yuxarim toban nuugmo oo macluumaad abaa u xaaraantinimaynaya markaasaa la nasakhay aayaddaa tilaawadeedii iyo xukunkeediiba waa la nasakhay oo khamsu macluumaatin shan nuugmo oo liiqaama wax taxaariiminaya baa layidhi taa aayaddaa xukunkeedii waa jooga laakiin tilaawadeedii baa la nasakhay markaa shan nuugmo oo kala tegsanna markuu nuugo ee intaa la helo maxaa ka soo baxaya waxa ka soo baxaya buu idhi tan wax jaqsiisay hooyo ayay u noqonaysaa ilmihii ninkii qabay ee haweenaydan irmaaneeyeyna dee wuxuu noqonayaa ilmahan aabbihii ayuu u noqonayaa ninkan irmaaneeye ee canaale haweenayda qabay walaalkiina adeerkii buu noqon walaashii eeddadii ayay noqonaysaa aabbayaashii nasabarda awowyaashii bay noqonaysaa hooyooyinkii eeyooyinkood bay noqonaysaa carruurtiisu walaalihii bay noqon markaa wuxuu udhi khamsu radacaatin shan nuugmo oo hunna ayagu mutafariqaatin kala tagsan min ibnati tisci sagaal jir inana xaalay ka ahaadeen liiblina ay nuujiso duuna xawlayni laba sannadood ka hooseeya sayaradhaa yacnii nuugmooyinkaa shantaay waxay ka ahaysiinayaan tii jaqsiisay ummow hooyadii wa sawjahaa ninkeedii qabayee irmaaneeyena aban abba ayay ka haysin akhaahu kaa ninkeeda ah ee caanaha le kii la walaalkaana camahu adeerkii ayay ka ahaysiin nuugmooyinkaas tuhbitu waxaanay sugaysaa taxriiman xaaraantinimayn ka maadinka taxriimin maadin fi nikaaxi taxriimkii nikaaxa inoogu soo hormaray oo kalea wa nadarun fiiro wa khalwatun la gaar noqoshana bidaakaa yubaaxu waa lagu baneeyey laa tatacaddaa walaa tatacaddaa ma gudbayso xurmatun xurmo iyo xaaraannimadaasina ilaa usuuli tiblin ilmaha yar usuushiisa walaa tasrii una socon mayso u guurayn maysana litaxriimi alfusuuli hareeraha iyo xawaashida xaaraantinimeyntooda waxaa sheekhuu leeyahay markaa jaqsiintaa ilmaha intaa leegay shantaa nugma la jaqsiiyey waxay sugaysaa taxriim iyo maxramnimo ayay sugi tii nasabka ku sugnaatay oo kale ah mar hadday taa aynu soo marray ee nasabka ku sugnaatay oo kale ay la mid tahay waxa ku bannaanaanaya dee inuu markaa eego oo maxaarimdiisi bay tii jaqsiisay iyo walaasheediiyo yacnii kan jaqsiya kan caanaha le walaashii iyo kuwii la jaqaya maxaarimdiisii ayay noqonayaanoo inuu eegaa wuu u bannaantahy intii maxaarimta in laga eega bannay shaaficiydu maa bayna sura wa rugbabay waxaanaynu xoojinay maa yadhar cinda ilmihina inay tahay khalwadii iyo la gaar noqoshadii ayana waa ku bannaanaanaysaa inuu la sabri karuu dee maxram noqonayo taabashadeeda inaan weysadii markaa ku buraynin cinda shaaficiya waxaasoo dhan ayaa ku sugmaya waxaa kaloo sheekhu yidhi xurmadani u gudbi mayso tifligan yaree naaska la jaqsiyey usuushiisii aabbayaashii u gudbi maysa awowyaalkii waxa kaloonay u gudbaynin fusuusha fusuusha hadda waxaa laga wadaa xawaashidiiyo kuwii hareerihiisa ahaa ee walaalihii oo kale ah markaa waxa u bannaan aabbihii tifliga yar dhalay islaantii nuujisay inuu guursado walaalkiisii xagga nasabku inuu guursado tii ay markaa naaskii wada jaqayeen aabbihii waa guursan karaa oo walaalkii waa guursan karaa markaa isaga uun markaa wixii ka dafiirmay iyo ciddaa markaa jaqsiisay mooyaane isaga usuushiisii xawaashidiisii midnaba taxriimkaasi mid u gudbaya maaha tuhbitu waxay sugaysaa nuugmadaasi taxriiman ayay sugi ka maadinkii inoogu soo tegay oo kale fi nikaax aynu ku soo marnay wa nadarun fiiro iyo wa khalwatun la gaar noqoshana bidaakaas ayaa yubaaxu lagu bannayn laa tatacaddaa walaa tatacaddaa gudbi mayso xurmatun xurmadii gudbi mayso ilaa usuuli tiflin dhifligan iyo ka yar usuushiisa u gudbi mayso walaa tasrii sarayn mayso oo ura socon mayso litaxriimi alfusuuli fusuushii iyo kuwii hareerihiisa ay walaalihiiya ayagana u gudbi mayso xaaraantinimayn mayso baabu nafaqaati nafaqaadkii ayuu u baab yahay nafaqaadku waa jamcu nafaqa min alinfaaqi ayay ka ahaatay oo bimacna alikhraaj waa saarid iyo bixin asbaabta nafaqada keenta iyo inuu qofku cid nafaqeeyo iyo inuu cid biiliyo waa saddex arrimood waa nikaax iyo qaraabo iyo milkulyamiin waa saddexdaa midi waa guur oo gabadhii aada guursatay dee waxay kugu yeelanaysaa nafaqadeedii ayay kugu yeelan midna waa qaraabo oo shabciyadu usuusha iyo furuucda aabbayaasha hooyooyinka ayeeyooyinka waa aabbaha iyo hooyada iyo awowgii iyo ayeydii iyo kuwii aad dhashay iyo kuway sii dhaleen waa alusuul waalfuruuc camuudayn waa halkuu markaa abshaacu nafaqat alcamuudayn waa haluu ka cabirayey milkulyamiinna waa wixii adigu aada yeelatay ee ama addoomma ahaa oo aan maanta jirin ama wixii kalee noola ahaayee dee xoolihii ah ama wax hilibkooda la cuno ha ahaad ama waxaan la cunin ha ahaadee adigu aad adeegsanaysa eed lahayd kuwaana nafaqadoodi waa kugu waajibaysaa wuxuu inoogu horraysiiyey nafaqati nikaax ama nafaqati zawja ayuu inoogu horraysiiyey le'annahu waxay leeyihin waa ta ugu adag waa mucawadyo waa waxisdhaafsi ayay iyadu dariiqeeda ay ku imanaysaa iyadu dayn ayay noqotaa xataa haddii ay tagto laakiin kuwa kale dayn ma noqdaan mudaani lizawjati fardu lmucsiri muusiri in makanad walmuddu fardu lmucsiri muddun wa nisfu mutawasidu lyadi wuxuu uhi muddaani laba mud laba sacab oo lizawjati zawjadii xaaskii u sugnaaday fardulmuusiri kii hodankaah faralkiisii weeye waa in makanad haddii ay nafdeedii makanisay nafdeedii u dhiibto walmuddu mudkuna fardulmucsiri kacaydhaa faralkii weeye muddun iyo wanisfun mud iyo kala badh mutawasidulyaddi kay gacantiisu dhexdhexaadka ahayd weeye mutawasid maa filyad wuxuu gacanta ku ayaa kay dhexdhexaadka ahayd waalamdaadu almadkuuratu min jinsi quuti qaalib min jinsi quutin quud jinsigii weeye quudkaasoo qaalibin fi lbaladi beledka ku qaaliba waaludmu iidaankii wallaxmu iyo hilibkina ka caadati albaladi beledka caadadiisa ayay ahaadeen wa yukhdimu rafiicata alqadr tii qadarkeedu sarreeyeyna axad mid ayuu markaa khaadim iyo shaqaalo ugu dhigiyoo uu adeejin waxaa sheekhuu leeyahay waxaa u waajibayaa zawjadii xaaskii maalin kasta laba mud ayay ku yeelanaysaa ninkii hodanka ahaa waa waa kiilo iyo waxoogay hal mud waanuskiliya waxyar ayay ku yeelan kii markaa mucsirka ee caydha ahaa kii mutawasidka ahaana mud iyo mud barhkii ayay ku yeelanaysaa waxaana tafaawudkaa iyo kala tagsanaanta markaa keenay dee ilaahay baa hi liyunfiqu duu sacati min sacatihi ha bixiya ilaahay baa yidhi kii hodannimada u saaxiibka ahaa dee sicadiisa kii markaa lagu oo celiidiyeyna dee wuxuu ilaahay siiyey uun waxa ka bixiyo goorma ayay markaa nafaqadeedu waajibaysaa waa in makanad waa haweenaydu haddii ay nafdeeda makamiso oo aanay markaa ninkii isu diidin halkuu dejisanayo iyo halkuu markaa geynayuba ay diyaar u tahay ay leedahay anigu waxigeeda iga xidhani ma jiro eh diyaar ayaan ku ahay marka ay intaa tidhaahdo ayay markaa ku yeelanaysaa dariskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu joogo wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر نفقدي وعين سيئين ولما نفقدي حاسيا وعين أشياء الشيخ إني هوين ذي كي يلنا يسو ننكي هدن كهي وحيستي لبمد waa laba kiilo iyo waxoogay waa hal kiilo iyo waxoogay kii markaa mucsirkaana nuskiilo iyo wax yar mugdi iyo badh markaa inay ku yeelaysaa kii dhexdhexaadka ahaana waana in makanad hadday haweenay nafaqadeedu waxay waajibaysaa haddii ay nafdeedii markaas ay u dhiibto diyaaray u tahay markaa halka uu dejiya halkuu geynayo ayay yeelanaysaa haddiise aanay oggolayn oo nafdeedii ay u diiddo oo halkuu dejinaya markaas aanay oggolayn waxay ku yeelanaysaa ma jirto midna waa inaad ogaataayoo mar hadday haweenaydu aad mehersato oo iyadoo ay diyaar tahay wax ka xidhani aanay jirin caawa iyo berri baan ku wareejinaya haddaad aad tidhaahda iyadu diyaar tahay nafaqadeedi waa kugu yeelanaysaa macnaha waxaa dadka qarba waxay u fahmaan markuu soo wareejiso aqalkiisa keena uun inay nafaqadii u bilaabmayso umay bilaabmine maalintaad mehersatabay nafaqadii u bilaabantay mar hadday iyadu diyaartay wax ka xidhan oo isugiya ii kaadi iyadu aanay odhanin nafaqadeedii markaasay u dabaalaysaa hadiyo gooralena waxay soo baxdaa marka la isqabto ee aqalgal ka hor la isqabtee la doono in la kala tagaba khilaafkeedu soo baxaa laakiin marka la iska caadi yahay ee la wareego ayaa taasi inta badan ma soo baxdo waa in makanad waxa kaloo iyadana uu sheekhu inoo sheegay mudkan waxa weeye min jinsi quutin waa quut jinsigii khaalibin fi lbeled beledkaa wixii lagu quuto ee dadku markaa ay qade iyo cunto ay ka dhigtaan kaas ayaa la siin mid ka hooseeya lama siinayo mid ka sarreeyo oo aan markaa meeshaba oolinna la saari maayo ee waa min jinsi quutin khaalibin fi lbaladi kaasi waxa weeye markaa dee waa hadhuu ay raashinkii adkaayoo qallalan maxaa markaa raacaya dee waxa raacaya iiraankii ee wixii lagu ilaaliyo koosaartii wixii looga dhigayey ayaa raacaya hilibkii ayaa raacaya waxau leeyahay sheekhu iiraanka iyo hilibkuna waxa uu noqonayaa ka caadati lbeled sida beledka caadadiisu ay tahy haddii markaa saliid la yskaga wax shiisho dee saliidda haddii subag markaa la yskaga shiisho subag haddii caana lagu darsado dee caanahaasaa markaa laga raba waa ka caadati lbeled wixii idaa noqonayaan hilibka dee haddii wiigii mar la cuniyo haddii maalin walba la cunana dee iyadana kaasumaa laga rabaayo waa ka caadati lbeled ayuunbaa iyaduna noqonaysaa xaggii shaqaalihii wayukhdimu rabiicata alqadri axad tii markaa qadarkeedu sarreeyey ee markaa gurigii aabbaheedba markaa loogu shaqayn jiray dee waa inaad markaa cid u shaqaysa aad keentaa mid aan weligeedba waxba far saarin haddaad adigu isku doonato oo dhowr markaa ay u shaqaynayeen dee waa inaad markaa u keenta waa la leeyahay ilaa adaa doontae weligeedba haddaanay markaa waxna maydhin waxna karin waxna dubin boqoradda markaa halkaa iska fadhida unay ahayd boqoraddeedii bay ahaanaysaa markaa cidda u shaqaynaysa adigaa markaa u keenaya hadday ise dee mid iska shaqaysan jirtay markii horeba ahayd dee iminkana iska xamaalo weeye oo iska shaqayso wa yukhdimu rabiicata alqadri axad muddaani laba mud oo lisawjati u sugnaaday fardulmucusiri kii musriga hodankaa faralkiisi weeye in makanad haddii ay nafdeedii makamsi u dhiibto walmuddu mudkuna fardulmucsiri kii caydhahaa mudkii faralkii weeye muddun wa nisfunna mutawasidulyaddi fardu mutawasidilyad kii gacantiisu meeldhacadkeedii wuxuu gacanta ku hayaa faralkiisa weeye walamdaaduna min jinsi quutin quud jinsigii weeye qaalibin fi lbaladi beledkaa ku qaaliba waludmu iyo wallaxmuna kacaadati lbaladi beledka caadadiisa ayuu ahaaday wayukhdimu rafiicata alqadr haweenaydii qadarkeedu sarreeyeyna yukhdim wuxuu yacni yajcalu laha khaadiman wuxuu ga dhigayaa axad ey axadan ama waaxidan mid ayuu khaadim iyo shaqaalo uga dhigi macnaha waa markaa dee haweenayda ayada gaar wax loo siinayo haddii la yska wada biishado oo markaa meel wax lagu wada cunayo taas ayadana dee ay haweenaydu raalli ka noqoto waa bannaantay saynu markaa innaga waa aynu samayno laakiin haddii aan meel wax lagu cunayna isaguna magaaladiisa ay iskaga jiro dee waa inuu markaa haweenayda waxeedii oo markaa sidaasa uu siiyaa lahaa khibaaru waa qamiisun walibaas bixasbi caadatin wa fi sayfi madaas halkana wuxuu inoo gelayaa dee nafaqadan iyo waxaan ku waajibaya mid waa xaggii dee raashirkii adkaa mid waa xaggii idaankii iyo hilibkii mid waa xaggii shaqaalihii mid waxa weeye xaggii hugii mid waa xaggii gurigii iyo hoygii nafaqadan iyo waxaan laga doonayaa qaybahaasay kala leedahay halkana wuxuu inoo gelayaa hugii lahaa ee yejibu lahaa waxaa u waajibayaa khimaarun khimaar iyo boodadiiyo wixii madaxa la saarayey wa qamiisun qamiis oo markaa dirac iyo toob iyo dee wixii dheeree la xidhanayey wa libaasun iyo libaas libaaska hadda waxaa laga wadaa isaarki iyo googaradiiyo hoosgundigii wux hoosta laga xidhanayey bixasbi caadatin hadba caadada dhaqaasi ay tahay wa fi sayfi xilliga kulaylaha madaasun gamaha madaaska la yidhaahdo ayaa u waajibayo yeelanaysaa wa midluhu ka aan soo sheegnay aw maca jubbatin jubbadii ay la jirtaa fasal shitaa iyo ayfii fasal shitaa yacnii xilli qaboobahana u sugmaya wactabir ilcaadata caadana fiiri jinsan min jihati jinsan jinsigaada habata sugnaaday wa xaalow xaaladiisa fiiri fii liinihaa jilayceeda waxaa sheekhu uu leeyahay halkanna uu inooga gelayaa waxaa ku waajibayaa ninkii aradbeelkii haweenayda aradbeelka waxay u qaybiyaanuun culimmadu laba fasalunbay yidhaahdaan oo afartii fasal kulayl iyo qabowunbay ka dhigaanoo sayf oo markaa rabiicina la socdo iyo shitaa oo khariibgiga dayrtina ay la socoto lix iyo lixunbay markaa isu raaciyaanoo waxay yidhahdaan labadaa fasal ayuu markaa aradbeel siinayaa aratirayaa haddaa wixii la siinayey ayuu halgalayan inooga gelayaayoo wuxuu leeyahay dee waxaa waajibayaa ninkii waxaa ku waajibayaa fasal kasta oo fasalka shitaha qabowga iyo sayfka dee kiswe ayaa ku waajibaya wa cala almawluudi low risqunna wa kiswatuna bilmacruuf dee kii ilmaha loo dhalay waxaa lagu leeyahay haweenaydii markaa dee dumarkii masruufkoodii aradbeelkoodii si macruufa markaa waxaa waajiba buu leeyahy qamiis qamiis waa maradii dheeraydii markii ay wada xidhanaysay khimaarku horta iyada waa wixii madaxa la saaraye ee dee ama masaradii leh ama foodadihii leh wixii markaa dushaa sare la saarayey qamiiskuna waa wixii dheeraaya ama toob ama yacni noqonayey diracii libaaska markaas sirwaal iyo googaradiiy wixiina isaarga hosta laga xidhanayey ayaa laga wadaa waxaa kaluu inoo raaciyey sayfkii waxa u raacaya markaa midaas ayaa u raacaya midaaskii waxay leeyihiin waa wax ka ilaalinaya lugaha markaa kulaylka ka ilaalinaya markaa waa kaba adag bay leeyiin khidaa'una khaliid kaba adag bay haayeen ama waa darbun min alaxdiyana way odhan waa qayb ka mida kabaha dee xilligaa nooca la isticmaali jiray iyo noocay ahayn iminka inta badan middahaas marka laga hadlayo sandalkan iyo kabahan marka aan buurhka ahayna la iska gashado ayaa midahaaska loo isticmaalaa laakiin xilligaa kabaha dee kulaylka ilaalinayey ee xilligaa shaqaynayey dee maxaynu gara waa middahaas waa kaba markaa xilli kulaylaha la xidhanayey ayaa waajibaya waxaa kaloo uu sheekhu yidhi wamilu maca jubbatin fasla shitaa waxa u waajibayaa intaasoo kale inta aynu soo sheegnay khimaarkii iyo qamiiskii iyo libaaskii ayaa u waajibaya maca jubbatin laakiin waa fasla shitaa fii fasli shitaa xilliga qabowga iyada jubbad baa u raacaysaa jubbada waxay yidhaahdaan waa maro laba yacnii dhexda uu cudbi ugu jiro dhexda ayaa cudbi loo gelinaya labada dhinacna mare ayaa ka maraysa markaa qabowgii ayay celinaysaa markaa xilligaana waa in jubbadda iyadana loo raaciya yacnii si aad iyo laxaad runtii shaaficiyadu markaad egta masaa'ilka qaarkood bay aad ugu adag yihiin daahiriyada oo kale ay la mid noqdaan yacnii noloshan qoysnimadana waxay ka dhigaan yacni wax kala iibsi baxtiya bay markaa ka dhigaanoo yacni mucaashara bilmacruufkiiyo wanaaggii in badan ayaad mooddaa inay markaa yarna waxoogay cidhiidh geliyaan wixiina haddii la isqabsado ilaan dadkii way isqabsanayaan oo dadkii markaa dad isua sabrayo isua dul qaadanaya ma aha markaa wax walba inay taxdiidiyaan ayay markaa isku dayeen markaa xilligaa qaboobana waa in jubbada xilligaa markaa xagaagii wax markaa xagaa qabow kulaylii ka ilaaliya waa in la siiyaa iyo intaa kale in xilligaa qabowgana waa in jubbaddaa loo raaciyaa wactabir ilcaadata jinsan habata waxau ka wadaa jinsiga ay kiswadan iyo aradbeelkan yeelanayso xagga caadada beledkaasun wixii lagu xidho haddii cudbi la xidhiyo haddii targa la xidhiyo haddii wax kale la xidho xagga jinsigeeda waxaad ka egtaa uun yacni caadada beledka wa liinahu waxaalahu fii liinaha inay markaa dee mid jilicsan noqon iyo inay mid adag noqonaysana xaaladiisa ka eg oo hadduu markaa ninkii dee nin hodana waxayse yahay dee iyadoo jinsigii beledka aan laga tegaynin haddana mara dee aad u jilicsan oo fiican oo qiima leh ayaa lo kii kale mid meeldhexaada dee kii isaga waxay dheen waxba aynin haba targala markaasoo iyadaan bila dhammaanaynin dee isaga ha u soo iibiyey baa la iska adag ilaa isagu markaa waa dee wuxuu karayey waxaalahu fii liinaha macnaa jileecaydana markaa xaaladiisa ha la eego lahaa haweenadii khimaarun iyo waqamiisunba u sugnaadiya walibaasun bixasbi caadatin hadda caadada qadarkeeda wa fi sayfina madaasun kabaha markaa kulaylka ilaalinayay ayaa xilli kulaylida yeelanaysaa wa midluhu intaasoo kale khimaarka iyo qamiiska ee libaaskaasaa u waajibaya maca jubbati oo halkii midaaskii jubbadani markaa ay gelaysaa fasla shtaa fii fasla shtaa xilliga qaboobaha wactabir ilcaadata caadada beledkaasun fiiri jinsan ey jinsa alkiswa kiswada jinsigeeda caadada beledkaasaad u fiirin jinsigoo sabata sugnaaday waxaalow xaaladiisa markaa u ictibaari wactabir xaalow xaala zawji fii liinihaa kiswada jileeceeda iyo hiladkeeda iyo adkaanshaheeda markaa xaaladiisa u ictibaari wa qurira waa la sugay alfasku ama waqarira sug alfaska lahaa haweenadii u sug bilqaadi qaadiga ugu sug in acsara hadduu ka caydhoobo can quutihaa quudkeedii ow kiswatina radbeel ow mansilin ama guri alaaa ayaamin saddex maalmood waxaynu saddexaa maalmood liaqsa lmuhadi si ay markaa u dhammaato ukaadinta intii ugu dheerayda ugu dambaysay waalfasku wa qurira ama waqari alfaska u sug qabla wadihaa intaanu galma la yeelan bilmahri hadduu maharkii ka caydhoobo waxaa sheekhu halkana iyana inooga gelayaa waxyaalaha haweenaydu ay yeelatay ee nafaqadii iyo wixii markaa la cunayey kiswadii iyo hugii hoygii oo markaa isagana lagama maarmaan ah haddii uu ninkii kari waayo oo uu markaa ka caydhoobo maxay xaaladiisu noqonaysaa markaa sheekhu wuxuu leeyahay hadduu ninkii caydhoobo oo caydnimadiisaasina weliba dee qaadi agta ay ku sugnaato ma aha mid walba inay tira wuu caydhoobo waan iskaga tegayaa iyo wuu markaa waan ka fasaqanayahay waa inay qaadiga agta ku sugnaataa waa in markaa dee u qirtaa waa in markhaati ay caddeeyaan oo la yidhaahdo gabadhan waxba ma siiyo meesha way ku baktiyaysaa haddii markaa welibana wuxuu ka caydhoobay waa mucsirka qadarkii mucsirka ee mudka ahaa ama kiswadeediiy aradbeelkeedii ayuu kari waay ayuu ka caydhoobay ama maskankii iyo gurigii uu dejin lahaa buu kari waayey dibaddaa loo saaro meeshiiray iskaga jireen dibaddaa looga saaray markuu bixin waayey ama meherkeedii ayuu ka caydhoobay bixin kari waayey meherka waxaa shardiga waa inaanay galmaiyo isarag dhicin hadday galmaiyo isarag dhacaan meherka hadduu kari waayo ka fasaqan mayso laakiin waa intaanay is-arkin haddii casigaa iyo kariwaagaa iyo kacaydhowgaasi uu yimaado saddex maalmood ayaa loo kaadin aksal maalinta loo kaadinaya ugu sarreeya waa saddex maalmood waxaa la leeyahay waa intaysu wax ku yimaado waaba orod baa la leeyahy orodka halyoona qaado orodoo kuuliga daydiyo gal baa la leeyahay wax soo raadi baa la leeyahay saddexdii cisho hadduu waxba ku soo waayo subaxda afraad subayxata araabic hadday haweenaydii codsato oo ay tidhaahdo ninkan anugu la noolaan maayo ha layga fasaqo xaq bay u leedahay warqaddeeda in la siiyo aroortaa waa maalinta afraad saddexdaa cisho marka loo kaadiye laydhaha orod oo waar soco la yidhaahdo hadduu soo waayo aroorta afraad inuu markaa fasaqo ama iyadoo yidhaah fasaqo ayay xaqu leedahay xadiida bayhaqi warinayo oo mursala saciid ibnu musayib ayaa waxaa la weydiiyey nin aan wuxuu ehelkiisi ku nafaqeeyaan haynin wuxuuhi yufaraqu baynahumaa waa la kala kaxayn ma sunna baa la hahaa waa sunne ayuu yihi waa sunnihii nebiga sala allah alay slam dee haddaynu horeba u soo sheegnay yacnii howlgabnimadii xagga jinsiga ahayd iyo xubinkii taranka waxyeelowgiisii iyo inay ku fasaqanaysay oo haddii ay ka sabri karaysay xataa dee haddii meel la galo la waayo oo wax la xidho la waayo oo wax la cuno la waayo dee ma iyadaa is cunaysa markaas sidaa la odhanaya waa inay markaa ka fasaqataa oo ay markaa fasaq ka qaadataa meherkana dee iyadana waxay ka dhigan dabalaya haddii uu qofku wax oo uu lacagtii iska bixin waayso iibkii la fasiqi maayo qofku wixiisii iska qaadan maayo dee hadday meherkeedii wadanayna kaxeelaya inay tidhaahdo bal haddaad meherkaygiiba weydi mar haddaanu meherku dee aanu mu'ajal ahaynoo meher muddo loo sameeye aanu ahayn iyana taana markaa xaq ayay u leedahay markaa dee ma oga dumarka ilaahay bay noo sakhiraye raggan markaa dumarka dayacay ee markaa mas-uuliyaddi iyo raganimadoodiiba markaa kolay qaad ku riday ee markaa ay meelaha wareegaysanayaan ay markaa wada balanbalayaan dee ilaahay baa u sakhiray waa waa iska wada eryi lahayn in la eryana wuu mudayay ka noocaasoo kaleba markaa dee bacda madow aan meelaha dabadaawna halkan lafteeda in bacda madow loo dhigaa way ku fiicantay siuu markaa dee ay u shaqo tagaan u shaqaysaan qof nin maanta intuu soo kallaha magaaladeenna yacnii hadduu dadaalayo oo uu markaa xamaalo ama kuulimo u doono yacni maalin hadduu ay maalinta labaad waa helaya mid waliba qof aamin oon balwad lahayn buu doonaya bakhaarki mid aan balwad lahayn buu meel waliba waxaa kulaysaa gaari haddii maanta ninka darawale aaminay qaadan iyo balwad aan cunaynin ee darawali shaqo waayi maayo laakiin dadkii waxa shaqo tiray waxba lagu aaminaan jirin laakiin qofkii aamina cid waliba waxbay u dhiibanaysaa markaa ina casara buu yidhi haddaanu ka caydhoobina isagoo hayo uu siin waayo taasi fasakh keeni mayso ee waa in la dacweeyaayo markaa maxkamadda la geeyaa laga jaraa waa in laga jaraayo markaa laga qaadaa ee taa fasakh u yeelan mayso qabla wadi habalina xagga meherka haddii uu markaa dee intay sarkeen ay qoys noqdeen meherkii kari waayo taana markaa fasakh iyadana ku yeelan mayso wuxuu ihi sheekhu waqurrira waa la sugay alfasku lahaa haweenaydii baa bilqaadilosa ama waqarira sug alfaska bilqaadi yani iyadu iska wasaare qaadi fasak ugu sug lahaa haweenaydiina acsara hadduu ka caydhoobo can quuti haweenay quudkeedii ow kiswatin ama ahradbeelkeedii ow mansilin ama guri alaaa ayaamin saddex maalmood liaqsa lmuhali waxaynu saamray lisifaayi aqsa lmuhali u kaadinta muddadii ugu dheerayd yacni oobsigeeda iyo dhammaystirkeeda ama halaadu ayaamin haddii in la godana waa waxay saddex maalmood liaqsa almu'ali intii loo kaadinayay halka ugu sarraysa ee ugu dambaysa weeye waalfasku wa quriya alfasku waa loo sugay ama walfasku lahaa qabla wadihaa inaanu markaa wadiga galman la yeelan bilmahri hadduu ka caydhoobana fasaqaya iyadana loo sugay wafrud kifaayatan wax ku filan u qadar calaa yusrin mid hodonnimo u saaxiibkaa liaslin asal iyo waalidkii ow farcin ama ilmihii asalka iyo faracaasoo lifaqrin faqiirlo saaxiibaa la saaxiibay lalfarci ha u qadarin in yabluq hadduu gaadho walaa muktasaban iyo hadduu yahay markaa mid muktasaba oo shaqaystaba halkaa wuxuu sheekhu inooga baxay nafaqadii sawjada iyo xaaska halkana nafaqadii labaad oo nafaqadii qaraabada asalkii iyo faraciyabuu inoo gelayaa wuxuu leeyahay qofkii muusirka ahaa ee hodanka ahaa waxa faral ku ah oo lagu qadarayaa hodankana waxa laga wadaa ay wax ka soo dheeraadeen isaga qarashkiisa iyo qarashkii xaaskiisa iyo ciyaalkiisa habeenkaa iyo maalintaa waxaa lagu faral yeelayaa wax ku filan inuu siiyo asalkiisa iyo faraciisa asalka waxaa laga wadaa aabbihii hooyadii awowgii iyo ayaydii wixii ka sarreeyey faracana waxaa laga wadaa ilmihiisii iyo ilmihiisu ilmahaysii dhaleen ee faqiirka ahaa hadday tahay nafaqadoodii hadday tahay ilaan hadday arradbelkaday gelayeen shaqaalihii daawadii iyo waxay u baahnaayeen oo dhan nafaqatulbari fa in ardacna lakum faatuuna ujuurakun ujuurahunna ilahay wuxu uhi hadday dumarka idiin shaksiiyaan ilmihiinni mushahaadoodii siiya mar haddii hooyada la waajibiyey ujradeedii ilmahaynu ujirayso dee markaa waxay keenaysaa inay iyaga markaa nafaqadoodii waajibay tahay hinda markay bintu cutba markay nebiga waa shakootay tiri abu sufyaan waa nin bakhayla aniga ilmaha wax nagu filan nama siiyo khudii maa yakfiiki wa waladiki bilmacruuf wax idinku filan ka qaata buuli haddaa meelaha kala yar baxbaxdaan wax dhiba kuma sugno asalka nafaqadiisa ilaahay baa ihi wasaaxibumaa fi dunyaa macruufa waalidkaa waxaad kula dhaqantaa wanaag dee wanaaggana waxa ugu mudan ee ugu horreeya inaad wuxuu ku noolaan lahaa aad siiso haddii uu bakhtiyayo adiguna aad waxaysato yacni wanaag kulamaad dhaqmin xadiid kale oo tirmidi uu warinayo ayaa wuxuu ahaa adyabu maa yakulu rajulu min kasbi ninku wuxuu cuno waxa ugu wanaagsan kasabkiisa waladu min kasbi ilmihiisuna kasabkiisu ka mid yahay fakulu min amwaalihim xoolahooda wax ka cuno ina adyaba maa akaltum min kasbakum waxa ugu wanaagsan wax cunaa kasabkiinna ayaa ugu fiican wa ina awlaadakum min kasbikum awlaadiinnuna kasabkiinna ayay ka mid yihiin laakiin wuxuuna yidhi waa inay lifaqrin saxibaa dee waa inaanu asalkii waxba haysanin haddoo aabbihi hooyaba waxhaystaan nafaqadooda waajib kugu noqon mayso faracii iyo ilmahagi hadduu waxhaysto nafaqadii kugu waajibi mayse waa marka ay dee faqiir yihiine aanay waxba haysanin ilmihii maxaa u dheer wuxuu uhi ilmaha lalfarci in yabluq ilmuhu hadduu qaan gaadho isaga nafaqadiisu waajib kugu noqon mayso walaa muktasaban haddii uu yahay mid muktasaba oo shaqaysanayana kugu waajibi maysa ha shaqayso ee waa maray ku waajibaysa waa markuu dee zamin ama mid la xaadla yahay ama mid yar yahay ama mid waalan yahay ayay kugu waajibaysaa isaga asalka haddaad adigu waxhaysato waalidkaa aanu markaa waxba haysanin walow shaqaya kasabaha karaye nafaqadiisa waajib bay kugu noqonaysaa oo wanaag kula dhaqanka kama mid ahaa inaad tidhaahdo odaygu haysibar odaygu waa xooga haysibar ilmaa waad odhan kartaa waar waad qaangaadhay oo waad shaqaysan karaysaa shaqayso orod weliba waxtar bay tahay inaad ilmiha inaad biilisaa inankii la biiliya hablahoo kale da iyada meel loo diray ama ma jirta inamada yacnii in la yidhahdo waad shaqayso intaasa kusoo legeysibar la yidhaahdo oo aan markaa dee kii lagu koriyo ilmihiisana lagu korinin waxaad arkaysaa iminka waalid kii u dhalay koriyo kii u dhalana ilmii halkii unku korinayo laswaa dul fadhiya un qofkaa dilidiisa iyo dhimashadiisa waalidkaa ka qayba waa inuu dhaha shaqayso istiber laakiin waalidkii shaqabaa ha karaya mar haddaan waxba haynin ilmuhuna waxayo wanaag kula dhaqanka kama mid maaha inuu yidhaahdo shaqayso ama haysta bar odaygu ama islaamtu haysta barto waa shaqaysan karta meelaha soo masaxdo ama meelihiisa ha dilaalo in la yidhaahdo yacni waxa ay ka mid tahay cuquuq ayay noqonaysaa markaa iyo xaqiisa markaa meel lagaga dhacayo wafurudu qadar wafurudu faral yaal kifaayatan wax ku filan calaa yidi yusrin kii hodannimada saaxiibkee waxaysay liaslin asal u faral yaal ow farcin wa farcin u faral yaal asal iyo faracoo lifaqrin saaxiibaha faqri la saaxiibeen waxba haysan lalfarci maya farac in yabluq hadduu qaan gaadho walaa muktasaban hadduu muktasab yahay oo waxaysana iyadana maya lidaabatin qadrun kafaaha ka raqi lidaabatin wafrud waxaad iyadana u qadartaa lidaabatin daabadii iyo mayeelaankii u lahaa qadrun kifaaha qadar ku filan ka raqiqi sidii addoonkii walaa yukallifa laguna kalifi maya siwaa shayin yudiiq wuxuu karayo ayuunbaana lagu kelifayaa shaygii labaad shaygii saddexaad ee markaa nafaqadiisu ay waajibaysay ayuu halkan inooga gelayaa waa milkulyamiin waxaa ku waajibaya qofka hadduu daaba iyo xoola leeyahay ama geel ama adhi ama fardo ama dabeer wax yihiinba inuu markaa wax ku filan siiyo oo calfiyo oo waraabiyo ayaa waajib ku ah laannu xadiidkii bukhaari iyo muslim dakhalad imra'atun annaara fii hiratin xabasathaa haweenay baa naar ku gashay bisad ay xidhay laahiya atcamathaa walaahiya arsalathaa taakulu min khashaashi alard may sii may quudin mar hadday xidho wax may siinin may iska sii daynin dhulkeeda ha qadaabato ha xaabtee sidii ay halkii ugu xidhnayd bay gaajo ugu dhibatay naar ayay ku mudatay xoolihii aad markaa ku shaqaysanaysanaa iyaguna sidaasoo kale weeye waa inaad markaa quudiso ama aad sii dayso markaa ha soo quutaane hadduu markaa andiga neef la cuno u yahay uu diido dee waxaa la odhan iibi ama calfi baa la odhan ama qaloo cun baa la odhan waa lagu qasbi addoonkii isagana sidaas si leeg waxa u waajibaya isagana dee wax ku filan iyo waajibo nafaqadiisi iyo aradbeelkiisa iyo qarashkiisa oo kalea waayo nabigeenu sala allah alay sl lilmamluuki tacaam wa kiswatu addoonkii mamluuga wuxuu leeyahay raashinkiisi iyo aradbeelkiisii walaa yukallafu min alcamali maa laa yutiiq qofka laguna kelifi maayo xagga shaqada waxaanu karaynin kafaa bilmari isman xadiidka imaam muslim warinaya qofka dembi waxa ugu filan an yaxbisa can mamluukihi quuta inuu wixii uu lahaa quudkii uu ka xabaaso waxa uu leeyahay lagu kelifi maayo maaligii daabadii iyo addoonkii waxaanay karaynin oo addoonkii waxaanu karaynin loo diri maayo oo xayawaankii waxaanu qaadi karaynin lagu kelifi maayo innaga xayawaanka aad loo dhiba dameeraha ka mida waayo waxa la saaraa waxaanay qaadi karaynin aad baa loo culaysayaa oo loo dhibaa waxa la siiyaana waa yaryahay waxaan isleeyahay qofka dameer wato dembi kaleu ilaahay ku cadaamoon dameerka ahaynba u dooni maayo yacnii sida ay u dhibayaan iyo siday u culaysanayaan iyo sida ay markaa u kadeedayaan aad iyo laxaad bay ugu dhibaan markaa waa in taana markaa laga yareeya lidaabatin wafrud waxaad u qadartaa lidaabatin qadra kifaayatin ama qadru kifaayatin wax ku filanba lidaabatin u sugnaaday ka raqiiqi sidii addoonkii oo kale oo addoonkuna isaguna wax ku filan buu leeyahy walaa yukallifa laguna kelifi maayo oo yacnii addoonkii loo diri maayo oo daabadii la saari maayo siwaa shan yudiiq wuxuu karaya mooye wax kale oo dhib iyo tacaddi ku ah ayagana waa laga ilaalinayaa baabulxadaanati wallahu aclam